qoysaskan iyo weliba iyo diiraan ilaa iyo shan boqol oo qof yelan qiibi noocyada shalgadisan raashinka haanoosa iyo ku noolin degmada salaaxda iyo deegaanada kale ka hareeraysan welina yahaynahana duruufo shalgadisan hayste hay-adan diyaargarowga aafooyinka kaadka raashinka somalilan oo taageero ku helaasa dowladda imaaraadka carabta iyo deeqdan hadeersidii iskudubaha gobolka maroodijeex ee hay-adan diyaargarowga aafooyinka kaadka raashinka cabdixakiin cali cilmi iyo faahfaahin ku biye raashinkan dadka salaxley iyo deersiyana waxaan joognaa degmada salaxley oo hay-addu diyaargarowga aafooyinka ee keedka raashinka qaranka ee naadfood ay soo gaadhsiisay shan boqoloo qoys runtii degmada salaxley maaha markii koowaad ee hay-addu raashin noocan soo gaadhsiiso laakiin waxaanu leenahay wada shaqayn joogtaa raashinkani runtii waan dareemaynaa degmaduwa degmo ballaaran way hoos yimaadaan deegaano aad u fara badan wakhtiguna wakhti runtii dadku xaaladooda ay ku jiraan waxaan rajaynaynaa raashinada dambe soo socda inaan degmada runtii u soo badinno waxaan u mahadnaqayaa xogeeyaha iyo guddoomiyaha degmada runtii si joogtaan oo la shaqeeya mar kastana runtii soo xula dadka raashinka u baahan hadday noqoto dadka danyartaa dadka abaaruhu saameeyeen dadka barakacayaashaa waxaananu halkan markhaati uga nahay inay dadkaasu guddoomeen raashinkaas ay la wareegeen waxaana rajaynaya raashinka in ka faa'iidaysan doonaan runtii halkan waxaa uga mahad celinaya xukuumadda jamhuuriyadda somalilan oo mar walba ka go'an tahay deegaan kasta somalilan in dadkeega danyartaa la garab istaago hay-addu diyaargarowga hay-adda naarfornayta hay-adda u qaabilsan qaranka in dadka danyartaa la garab istaago iyo guddoomiyaha hay-adda diyaargarowga afooyinkeedka raashinka mudane faysal sheekh oo runtii siyaasadiisa koowaad ay tahay in dadka meel walbay joogaan la gaadho wixii la awoodana la gaadhsiiyo aad iyo aada mar loo mahad celinaya guddoomiyaha degmada xogeeyaha sida wanaagsan noola shaqeeyeen waxaana ku mid ay madaxda degmada salaxley iyo hadhawaayan deeqda raashinka ela hadeersi iyo sidii oo baahin ka qabeen bulshada deegaanka waxaa halkan ugu soo gaadhay maanta shan boqol oo qoys raashinkood oo iskugu jira ilaa kartoonkaasi ku jiraan ilaa toddobaaiyo tan iyo beriskii iyo maxaanku dhahay iyo timirtii oo runtii ku soo hagaagay wakhti aad iyo aad ku munaasib ah annagoo ku hadlaya waaxda arrimaha bulshada waxaan caddaynaynaa dadkii loogu talagalay ee ku habboonaa inay maanta halkan qaadanayaan runtii degmada salaxley waxaa u dheer degmooyinka kale duruufo badan waxaa deggan ilaa shan boqol oo qoys in ka badan oo barakacayaal ah oo xoolahoodii runtii ku waayay abaarihii dadka kalena waxay dhaamaan ma jiraan sidaa awgeed aad iyo aad baan uga mahad celinaa hay-adda nadfor iyo xukuumadda jamhuuriyadda somalilanba raashinkan ay soo gaadhsiisay wakhtigii ku habboonaa insha allah dee baaxadda degmada iyo kolley hay-adda way dareemaysaa mas-uuliyiinta hay-adda way dareemayaan baaxadda degmada iyo bableeshiga ku nool iyo raashinku inaan islahayn laakiin hadba wixii la helo ayaa sida ay dadka u kala tabaalaysan yiin loo gaadhsiinayaa waxaan caddaynaynaa dadkii loogu talagalay inay gaadhay oo aanu mas-uuliyad iska saarnay waxaan joognaa degmadii salaxley oo lagu qaybinayo raashiin shan boqol oo qoys runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa hay-adda nanford oo mar kasta ka shaqaysa xalla duruufaha iyo dadka tabaalaysan la garab taagan xalla sadaqaad iyo raashin iyo afka wixii ay ku noolaanayaan aad iyo aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay oo ugu horreeya guddoomiyuhu